أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalal ay soomaaliya ku jirto ugu yaraan boqol iyo labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya wafti ka socda wilaayada baay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan degmada ufurow iyadoona howlo adeegyaha uu u fuliyey bulshada ku nool degmadaas qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa habeenimo khamiisa toban iyo sagaalka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalal soomaaliya ku jirto walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha wang yi ayaa lagu wadaa inuu booqasho rasmi a ku tago dalalka soomaaliya etoobiya tanzaniya iyo lesotho laga bilaabo toddobada janaayo ilaa labiyo tobanka janaayo sida arbacada maanta ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha booqashadan ayaa timid kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dalalkaasi waxaana la filaya inay diiradda saarto xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee shiinaha iyo afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in afrika ay tahay jihada koowaad ee safarada wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha muddo soddon iyo lix sano oo xiriir ah taas oo muujinaysa mudnaanta gaarka ah ee beijin ay siiso qaaradda afrika wang yi oo sidoo kale ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee guddiga dhexe ee xisbiga shuuciga ee shiinaha ayaa inta uu booqashada ku jiro ka qaybgeli doonaa xafladda furitaanka sanadka xiriirka shiinaha iyo afrika taas oo lagu qaban doono xarunta midooda afrika ee adis ababa booqashadan wang yi ayaa imaaneysa xilli aad u xasaasi ah oo gobolka geeska afrika iyo bariga afrika ay wajahayaan isbedelo siyaasadeed khilaafaad amni iyo loolan quwado caalami ah gobolka ayaa noqday mid ay ku hardamaan danaha quwadaha waaweyn oo ay ku jiraan shiinaha maraykanka hindiya iyo midooda yurub kuwaas oo mid waliba doonaya inuu saameyn istaraatiiji ah ka helo marinada ganacsiga dekadaha iyo kheyraadka rabbaaniga ah mahadsaned caliyare ugu yaraan boqol iyo labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi ino faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon iyo shan ruux ay ku geeriyoodeen halka siddeetan iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay gobolka muslimiinta afarta ee xabashada itoobiya ay xooga ku haysato shilkan khasaaraha culus geystay oo waa berigii shalay ka dhacay magaalo lagu magacaabo samaara ayaa yimid markii uu rogmaday gaari xamuul ah oo siday badeecdo kala duwan iyo dhalinyaro fara badan oo rakaab ahayd sida ay xoguhu tibaaxayaan waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay kasii kororto intaasi waxaana dhaawacyada la sheegay inay u badan yihiin garaab loo daadgureeyey isbitaal ku yaala magaalada dubti oo ka tirsan oo gobolka cafarta sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baaxadda khasaaraha shilka iyo burburka xoogan oo soo gaaray gaariga xamuulka ee rogmaday kadib markii xakamaha uu goostay dhacdadan ayaa ku soo aadaysaa xilli shiraalka baabuurta ay muddooyinkan dambe si weyn ugu soo bateen etoobiya iyo guud ahaan deegaanada muslimiinta ee xoogga ay ku haysato xabashida mahadsaned abushayba wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya wafdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda gaalka lagu magacaabo gideon saar ayaa shalay ka degtay magaalada hargeysa xilli si weyn loo ilaalinaya amniga wafdiga yuhuudda xubnaha yuhuudda ayaa toos uga soo duulay caasimadda yuhuudda ee talaabiba iyagoo ay gelbinayeen diyaarado militari oo yuhuuddu ay leeyihiin kuwaasoo ilaalinaya amniga xubnaha yuhuudda ah ee wafdigan kuwaasoo lagu arkaya hawada magaalada hargeysa iyagoo dul hayhaabaya wafdiga yuhuudda ayaa kulan la qaatay madaxa maamulka riddada ah ee somalilan murtada cabdiraxmaan ciro iyagoona u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay aqoonsadaan somalilan islamarkaana ay fulin doonaan qodobada ku xusan aqoonsiga somalilan wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu martiqaad u soo diray murtad ciro taasoo ah in booqasho ku yimaado caasimadda yuhuudda ee talaabiba shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda iyo murtad ciro ayaa ka dhacay madaxtooyada maamulka riddada ah ee somalilan ee magaalada hargeyso ugu horeyntii shirkaasi jaraa'id waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda wuxuuna yidhi
somalilan waa dowlad ay u dhammaystiran yihiin tiirarka dowladnimada taasoo ku dhisan kuna dhaqanta qawaaniinta caalamiga ah waana dowlad dimuquraadi ah oo madax bannaan muddo ku dhow soddon iyo shan sano waxay sameeyeen doorashooyin dimuquraadi ah dhammaadkii bishii nofembar sannadkii labada kun afar iyo labaatankii iyagoo si nabadgelyo ah xukunka ku kala wareegay somalilan waa mid garab u ah reer galbeedka saaxiibna la ah israa'il mudane madaxweyne waxaa sharaf u ah israa'il inay noqotay dowladdii ugu horreysay oo ka tirsan qaramada midoobay oo aqoonsatay in somalilan ay tahay dowlad madax bannaan sidoo kale waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay murtad cabdiraxmaan ciro oo sheegay in somalilan ay mar dhow safaarad ka furan doonto caasimadda yuhuudda ee talaabiba
aad baan kugu mahadcelinayaa mudane waxaan ku dhawaaqayaa inaan aqbalay booqashada iyo martiqaadka uu inoo sameeyey ra-iisul wasaaraha israa'il faahfaahinta booqashadaasina waxaa lagu soo gudbin doonaa duruq diblomaasi ah waxaana i farxad gelinayaa inaan dhaho anigoo ku faraxsan oo aanan ka leexleexanaynin inaan safaarad ka furan doono israa'il booqashada wafdiga yuhuudda ayaa ku soo aadaysa xilli weli ay taagan tahay saamaynta ka dhalatay aqoonsiga yuhuudda ay aqoonsadeen maamulka riddada ah ee somalilan waxaana imaanshaha wafdiga yuhuudda ay dharbaaxasho xoogan ku tahay kooxda riddada soomaaliya oo sheegan jirtay inay maamulaan hawada soomaaliya oo aysan soo geli karin cid aan iyaga fasax ka haysan mahadsanid marwaan wafti ka socda wilaayada baay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan degmada ofurow iyadoona howlo adeegyaha uu u fuliyey bulshada ku nool degmadaas walaalkii bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wafdi ka socday wilaayada islaamiga ah ee baay uu deegaanada wilaayadaasi ka waday kulamo kormeer iyo sidoo kale ukuurgelidda iyo ka warqabka xaaladda guud ee wilaayada waxa uu markan cagta soo marinaya dhulal kala duwan waxaana mas-uuliyiinta wafdigan ay gaareen degmada ufurow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada baay ee sannadihii u dambeeyey laga dareemayey horumarada kala duwan guddiga kormeerka ee qaybta wafdigan ayaa isxogoraysi la sameeyey maamulka magaalada odayaasha dhaqanka culimmada macallimiinta iyo si guud waxgaradka deegaanka sidoo kale waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta maraakiista iyo goobaha waxbarasho ee hoostaga makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee ufurow haddaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada ufurow waxaana ka mid ah ugaas cabdulaahi isaaq ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow isagoo ka warbixiyey kulanka uu isagu qaybta ka ahaa aan oo magaagay la araw cabdulaahi isaaq yaar ugaaska beelo ufurow degmada ufurowna ahaa weliba niilakulumeyhi lama lejna oo gobolka laha ku diri walaayadeen gobolka hadirtiiyo la kulumni lamadaas lejin weliba kuma tahaytay lejno oo xog aruuriis ah oo walaymacnaha barnaamijya wadanku jaru nuwarsadaayeen iyo lajno oo daawinga duuyahaayeen lamada lajnaba la kulugni insha allaahu lajnada koowaad oo xogto aruuriyaasi waliba kala kulugnay shira kala kulugni oo shirkaas oo bulsho badan marku koyti waliba kuma tahayay ugaasiyada degmada walla kulumi ganacsatada degmada walla kulumi qaybta waxbarashada walla kulumi macalimiinta dugsiyaasha walla kulumi lajinaas qeyb badan kula kulmi qeybogaasna warbixinadiioo laku qaaday weliba badanaayeen sida abaaro iyo biilaante iyo cudurraba jaran intaas dhan warbixintii walnoo la godoomi insha allah warbixintaas tiimir dhali ilaahay ha ku weelay allana kolley biyoon waliba kala tiirsadaayan lajnada meelba laha ku diri warbixintaas meelayoha laha ku diri haddii seetu walilana warbixintaas haddii ninkooytu haddii oo odayaashii degmada u furow anna walaayada islaamka waliba ku codsadaane warbixintaas in jawaab laha kubiyi oo sidanka dhaqsi badan haddii biyi nagato haddii oo raashin nagato haddii daaweyn nagatoba warbixintaas oo lajnada siinsheenasu waliba ku codsadaane umaradaanu intii ha ku jawaabaan iyo ku codsadaana dhanka kale mashaariicdii ay bulshada ka faa'iidaysteen inta wafdiga ka socday wilaayada islaamiga ee baay uu ku sugnaa uu furow kaas oo ay fulinayeen dhammaan dhakhaatiirta iyo howlwadeennada waxaa ka mid ahaa daawo qaybin ay si weynna uga faa'iidaysteen yar iyo weyn dadweynaha ku dhaqan magaalada waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan magaalada u furow ee ka faa'iidaystay deeqdaasi dawada anagoo ka noolo magaalagayna hasnoo jireeriyaaree ee degmada furowna ardaya ka noolo waygeeka faraxsannaaha ee daawada ninshaantii harakadta shabaab almujaahidiin dhinaca arday ee maktabka caafimaadka daawada ninshaani eed iyadan ka faraxsanna degmadani geegsafaydeeliinka qaadadi ma ilaahay ku rajaana inay harakada ilaahay garabshee galo mujaahidiinta ilaahay garabshoo kor arday galo qalantiyoontii sarrayta ilaahay ku weelo gaaladana ilaahay jibi meel kastoo roogan gaale meel kastoo eda roogdu oo mujaahidiinta horsuruntida way ilaahay warsadaana inay ilaahay galantiya mujaahidiintii sarrayta ku weelo gaaladin habadiya biyi alla ku weelo ilaahay dabeelka ridu ilaahay daa'onka ungoona ee muslimiinta qabna ilaahay iyo gaaladanka zilaayo in murtadiinta isa jaro ee may ka faraxsantaada ardaygeeka inta ku dhiyay daawadana ninshaanis eed iyada faraha eed anka faraxsanna ciido mahal isaagal aree maybaaka noogaraha gobolka bahay gaar ahaan degmada ofurow walaalaha muslimiinta geeka maybaa ninshaanana daawo eed nin anfacdi aan maybaa kumid ahaa dadka daawadaasay maarana gaadaya kumid aha bukaanada la baaray daawilisiya kumid aha insha allahu ilaahay daawahan inka dara walaalaha muslimiinta maybaa maarana aan rajayanaa guul ilaahay codowi hajibi muslimiinta dhibaatooyin fara badan haysadaan gaali hagaduuli meelkasta ku koyti gaaladaas allaha jibi walaalaha daawada nasiya mayba ilmaha nagaane waaligeen daawooyinkan ninshay eeda aan ka faa'iidaysin wili mayba fadaan ani ninsiin laba raabo oo ma aran ninsa farabadiyo maadaama baahay daawo eed injartu magaacay meela rays koray aadan ali mayba rooy degmada ufurow mujaahidiinta inay daawo ninsheenan daawo baasla'aan ninsheenan mayba caafimaadka iyo waraxisiinka iyo jirooyinka iyo anina noo boogday anina noo daaway eekinsheegee haddii ilaahay aro ahaa dadweyn dadyar cayaalka ilmaha wala kulli daawo qaadane alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahay muslimiinta guulaasay gaalada allaha jibi allahu akbar allahu akbar mashruucan ayaa ku biiraya howlo isugu jira kormeerka iyo horumarada ka jira wilaayada islaamiga ee baay sida la socodka xaaladda bulsho iyo sida uu yahay wacyiga bulsho iyo deegaanka waxaana dad badan oo ka faa'idaystay mashaariicdan ay idaacadda islaamiga andalus u xaqiijiyeen inay si aad ugu riyaaqeen deeqaha iyo daawooyinka lala soo gaaray iyadoo xilli adag oo kuleelo iyo roob la'aan ay ka jirto inta badan deegaanada wilaayaadka islaamiga oo wilaayada baay ee qayb ka tahay maxsanad abu ayman qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya qarax mujaahidiinta xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi uu ka degan yahay sargaal murtad ah oo lagu magacaabo ibraahim deefow waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka ku sugnaa gurigaasi dhanka wilaayada baay waxaa faahfaahiino dheeraad ah laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen laba xero oo murtadiinta ay ku lahaayeen afaafka hore ee buula jamiica ee magaalada baydhabo laba xero oo mujaahidiinta ay la wareegeen dhimashadu waa afar murtad dhaawacuna waa lix murtad oo mid sargaal yahay qanimadu waa laba qori ah kee fartan iyo toddobo mid r b g ah iyo sagaal boosh dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana jira khasaare silibiyiinta lagu gaarsiiyey howlgalkaas guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysanaysan idaacadda islaamiga andalus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu